عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل من مات له ولد فاحتسب adaakani baabu bayaani fadli man bal shaqsigii fadligii caddayntii ayuu baabkiisii yahay maata uu dhintay waladun lahu ilmo uu isagu dhalay uu dhintay lafdiga waladna mudakarkiiyo mu'anaskiiba kuba dhacaya mid iyo wax ka badanna uu ku dhacaya walow axaadiisa inshaa allah ay waxyaala inooguba iman doonaan bal dee laba iyo saddex ay inoogu iman doonaan laakiin sheekhu waa kan idlaaqay bal shaksiga isagu ama aabbaha noqda ama hooyadii labadoodiiba fadligan way leeyihiin ilmo ay dhaleen oo san iman doono inoo soo socotaa yar weeye uu dhintay oo faxtasaba markaa sabray dhimashadii ayuu ilmahaasi kaba dhintay ayuu ku sabray isagoo raalli ku noqday ilaahay qadihiisii fadligiisa iyo naxariistiisana rajaynaya ruuxaasi fadliga uu leeyahay ayuu baabkiisii yahay wa qowlillaahi caza wajal wa baabu qowlillaahi caza wajalla ilaahay qowlkiisii ayuu baabkiisii yahay uu yidhi wabashir asaabiriina waxaad u bishaaraysaa kuwa sabraya ee kuwaasna ilaahay subxaanah wa tacaala isagaa sifeeyey kuwaa saabiriinta ah والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وكوا marka ay musiiba hesho odhanaya dee iyagoo sabraya qadihii ku aqbalayo raalli ku noqonaya naxariistii ilaahay iyo fadligiisii iyo thawaabkiisii rajaynaya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun marka aayadda kolley wuxuu u soo qaatay xadiidka dee waxaa iyada inooguma sugan laba arrimood oo axaadiida soo socota bal inooguma sugna ixtisaabkii iyo sabrigii laakiin maqsuud weeyo aayaddan baaba dee idlaaqa axaadiida inoo qeydaysa xagga aayaddanna ilmo dhintay oo ruuxii kaba dhinto oo u saqiire kama hadlayso laakiin lafdigan musiiba waa lafdi caam aho ee musiibo dhammaanteeduu kaba mid yahay caruurta dhimashadeedii ama waladka dhimashadiisii ayay tani shablinaysaa oo markaa waa aayaddu halkay markaa ay daliil baabka uga noqonayso xadaثna abu macmarin qaala xadaثna cabdاlwaariثi qaala xadaثna cabdاlcaزiizi can anasin radia allahu canhu qaala anahu qaal waasaan isnaad aynu dhammaan soo aragnay waana reer wada basra xataa saxaabiga wuxuu yidhi markaa anas ibnu malik qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi maa min annaasi min muslimin ay maa min annaasi dadka ka mid maaha min muslimin ruux muslima kollay mintaa dambe min muslimin ku jirtaa zaa-iday noqonaysaa ee dee iyadaana markaa ismigii halkan dhacaysa maada oo maa muslimun ma jiro ruux muslim oo min annaasi dadka kaba mid ah oo yutawafaa lahu ay isaga dhimanayaan oo isagii bal waxa weeye dee waa awlaad uu leeyahay halaathun saddex awlaadiisii ay dhimanayaan kuwaasoo lam yabluquu aan gaadhin alxintha dembi waqtigii aan gaadhin aan qaan gaadhin dee waqtigaa ruuxu qaan gaadhana waqtigii dembiga loo qorayay hadduu macsiyo sameeyaa markaa u bilaabmaya in aan gaadhin adigu kaasi ma jiro ilaa uu jiro kollay istibnahan iyo waxaanu galay baana khabarkii dhacaya oo ilaa oo uu jiro ruux muslima ama rag ha noqda ama dumar saddex caruuroo uu dhalay ay dhintaan markaa aan gaadhinna waqtigaa dembiga la qorayo aan qaan gaadhin adkhalahu llaahu ilaahay uu gelinayaa shakhsigaa weeye muslimka aljannata jannaduu gelinayaa bifadli raxmatihi waa ilaahay naxariistiisa fadligeed buu kuba gelinayaa iyaahum waa saadee riwaayaadka xadiidka ama axaadiidta kala duwan ee baabka inoogu timib ay noo fasirayso iyaahum waa awlaaddii waa ciyaalkaa yaryar ee dhintay ee isagu uu dhalay ee isagiina uu kuba sabray taas naxariista ilaahay kuwa u naxariisanaya sababteed ayuu waalidkoodiina jannada kuba gelinayaa oo bifadli raxmati iyaahum alxadiid way noo socon doontaa koluu marun baan yar wada eegi doonaa imika xadiid baan haynaa xadiidkana waa xadiidkan anas ibnu maalik waxaana inooguba sugan ruuxa muslimka ah ee saddex bal maalan lam yabluqu lxisna qaydkana meesha waa dee qayd weeye aan gaadhin weli qaan gaadhin waqtigii dembiga loo qoriya aan gaadhin oo bal maalan saddexaas hadday dhintaan oo uu isagu dhalay ilaah baa subxaana wa tacaala u naxariisanaya isaga jannuu ku gelinayaa dee naxariista uu kuwa ama deerarkaa uga naxariisanaya fadligeed iyo sababteed buu isaguna janno kuba gelayaa xadaanaa muslimu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa cabduraxmaan ibnu اlasbihaaniye can dakwana can abi saciidi radia allahu canhu bal kollay sanadku waan soo wada maray muslimkuna oo muslim ibnu ibraahim alfarahidi weeye bal markaasoo dee abu daawuud baa sheekhyadiisa waa ninka ugu weyn isaga abu daawuud marka la eego sheekhyadiisa cabduraxmaan ibnu lasbihaanina waayo xadiidkan horeynu u soo maray isagoo weliba intanka yar dheer baynu hore u soo maray waa kitaabulcilmi baan kuba soo maray markaa cabduraxmaankana cabduraxmaan ibnu cabdilaahi baa la yidhaahaa aabiye cabdulaahi baa la yidhaha waa nin reer kuufa oo reer juhayna ah waana nin hiqoo taabici oo taabiciintii bal adigu dabaqabaha ka yaryaraatee laakiin waa kuwoodii yaryaraa un zuhriyo qataadiya dabaqadoodii weeye kutubta lixda ana riwaayuu ku leeyahay kolley ibnul asbahaniyina asbahaan ama dee asfahaan asbahaaniyi iyo asfahaanna kolkolba halka ba'da fa lagaba dhigaayo waa magaalo weyn oo imakaba eeraan ku taalo magaalooyinkooda u roonroon kaba mid ah dee marka la eego islaamka dhexdiisana magac weyn ku lahoo ragga xufaada iyo culimmada aad iyo aada u badan ee kaba yimi taasi ayaabay dee ku shuhurowday oo in badanna khaasatan ayimadii abunacaym iyo amsaashood markay joogeen dhulka kale oo dhan la ysaga imanayo dee iyadoo loo soo xoreynayo ragga xufaada ee sanadkoodu caaliga ahna loo soo qastayo dee xataa kutub baa jirta malaa aktar min shaykhin malaa mid iyo laba toona maaha kutub iyada lagu khaas yeelay oo dee dabaqaadka ama dee magaalada asfahaan waa dabaqaadkii dadkeeda wixii soo galayo umuurahaasoo qaybaan filayo in laba hayo ama ay madbuuc yihiinba horta taasba weeye marka ninka nooxaabaa la yidhaha aabihii ayaa malaa tijaaro ahaan buu u tegi jiray halkaasoo waa sida bal matalan sharaxunaa meel uu kuba leeyahay intaas baa dee looguma nisbeeyey ee waa nin reer kuufa imaka taabicigan aan hayne xadiidka inoo warinaya kutubta lixdaana dhammaan riwaayo ku leeyahay amaa dakwaanku sanadka kan ku xigana wuu inooguba imanayaa laakiin isagoo laqabkiisa kunyadiisii uu ku shuuroobo oo abuu saalixi aan naqaanay ee abuu hureyriya abuu saciid iyo wax kaba warinayay magaciisaa dakwaan ah waa magaciisii hadhowna kunyadaa inoo iman wuxuu yidhi abu saciid ana nisaa haweenka ayaa qulna yidhi linnabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay bay ku yidhaaheen adigu waa dumar kolley dumarkana dumar ansaareed bay ahaayeen oo dumarkani ansaar bay ahaayeen waxay ku yidhaaheen ijcal yeel lana annaga yowman maalin dee raggii baa nooga kaa qaalib noqday oo had iyo goordee iyadoo raggii kula fadhiyan anagu meeshii cilmi kama qaadan karno kuma soo ag fadhiisanayno ee haddaba maalin noo yeel oo noo khaas yeel taas bay ku yidhaaheen rasuulka ilaahay maalin buu iyo halkay ku kulmayeenba uu magacaabaye maalin buu magacaabay xadiidku intan uu ka yartaabsanaa markaynu soo marnay fa wacadahunna uu wacdiyey markii uu yimi maalintii dee uu cayimay ayuu u yimi markaasuu wacdiyey dumarkii wa qaala waxaanu ihi wacdigii dee intan kuma koobnayne waxyaalihii uu ku wacdiyey bal taas bay tani kaba mid ahayd ayuma mra'atin waa haweeney kasta oo maata lahaa halaata ay dhintaan halaatatun saddex laha iyada u sugnaado min alwaladi caruur ah ay u dhintaan ama awlaadii ah kollay imra'atina dee dumar buu rasuulka ilaahay la hadlayay iyagu tan eh wax mafhuumay leedahay oo dumarka uunbaa arrintani ku koobantae raggi lama laha taasi iyadu ma jirto xadiidka kan dambeeyaba iyo dee kii ka hore ka horreeyeyba wataa lafdi muslim uu inooguma sugnaaye iyagu markaa la hadlayo sanbaa takhsiiskan dumarka keentay ee wax mafhuuma ay halkan leedoo la yidhaaho raggiibaa ka baxayaa ma jirto ayuma imra'atin maata laha halaaatun ay dhintaan saddex min alwaladi kaanuu waxay ahaanayaan lahaa iyada xijaaban xijaab bay uga noqonayaan min annaari naartii maba arkaysa weeye xijaab bay uga noqonayaan naartii taas baa uu rasuulku yidhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh qaalat imra'atun haweeney baa waxay tidhi dumarkii kaba mid ahayd ayaa waxay tidhi waa dumarkii markaa meesha joogay haweeney kaba mida umu sulaym oo anas ibnu maalik hooyadii ah taas dabaraani baa wariyeyna iyadu saa tidhi haweeney kaleo umu mubashir la odhanayeyna kollay su-aashan oo kale way laba timi dee hadday isku markaa laba cishaba aanay kala noqon bal adugu haweeney baa waxay tidhi dumarkii uu rasuulka ilaahay la hadlayuu wacdeeye kaba mid ah wathnaani ay waman maata laha thnaani bal haweeneyda ay laba kaba dhintaan maxaa xukunkeedu yahay iyaduna maxaa xukunkoodu noqonaya qaala rasuulka ilaahay wuxuu uhi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wathnaani ay waman maata laha thnaani fa xukmuhaa kadalika wey ti iyada laba ay kaba dhinteen ee laba ay u saqiireen iyaduna la xukum weeyaanoo naartii ayay xijaab uga noqonayaan xadiidka dariiqa labaad uu leeyuhu sheekhu raximahu llahu tacaala halkan nooguma soo noqonayaa waayo xadiidta baabka baan saraacinaynaa kolla daydee bal fadligan iyo umuurtan wadaagsanayaan وqاla شhrيik عن بن الأصبهاaني xadaثnii أbو صاaلح عن أbي سacيid وأbي هريرة رaضي الله عnهma عن النبي صلى الله عليه وsلم شhariiku kolley waa شhariik iبn cabdالlaahi oo kitaabkeena inoogaba sugano bal laba nin baa labaa ku sugan mid tacliiq ahaan buu ugu sugan yahay oo shariik iبn cabdالlaahi waxa weeye taas anaqaciyo ninkii qaadiga ahaa xaggaasna marka la eega qadihiisa iyo jaanibka nin saarimana uu ahaa cadligiisuna badnaayo kollay bal jaanibkaas oo waxa weeyaan waa atbaacu taabiciintii dhexe kaas kitaabkee laakiin tacliiq ahaan buu ugu sugan yahay ninna waa shariik ibnu cabdillaahi ibnu abi namir ninkan oo kitaabka isagu dee isagoo axaadiid musudakani maanta waa mucallaq waaba tacliiqa laakiin axaadiiduu leeyahay waa jirtaayo sida xadiidkii al-israa walmicraaj micraajka oo kale khaasatan riwaayo uu kitaabu towxiidkuba keeni doono waana labadooduba xagga dabdigoodu kollay shariiga qaadigana waxaa la yidhaha markii dambuu qaadiga noqday ayaa dabdigiisi si laguba yaqaanay aanu ahayn oo hoos ugaba dhacay ninkana kollay awhaam waa leeyahay khaasatan xadiidka micraajkaba ilaa tobaneeyo waham iyo waxyaalo ayaaba jiro muslim xadiidka markuu warinayuu dariiqiisa sheegay dee waxaanbuu ku kaaftoomay faqadama wa akhara iyo cibaarad saasa waxna waa horraysiye waxna waa dambaysiyo isagu xadiidka ma soo dhigan laakiin bukhaari baa raximahu llahu tacaala dhigta xaafid bnu xajarna halkaa kitaabka aakhirkiisa weeye ilaa tobaneeyo haddaanay kaba badnaan ah waxyaalihii isagu dadka uu kala gooni noqday ama awhaabtii xadiidka micraajka kaba dhacday buu soo arooriyaa marka imaka halkan tacliiq buu xadiidkan imika inooguma soo arooriyey taas isaguna sheekhu raximah llahu tacaala halkan muu mawsuulka muu dee kuma warin meel kale ee ibnu abi shayba oo sheekhii bukhaari ahaa ayaa sanadkiisa dhammeeyey waxaana kuma sugnaa cabdiraxmaan ibnulasbaanigan inuu yidhi abuu saalix baa ii yimi isagoo inan baa markaa ka dhintay inan uu isagu dhalay cabdiraxmaan oo dhintay buu ugu yimi inuu kaba tacsiyeeyo markaasuu xadiidkana u sheegay fadligan leh abu hureyre iyo abu saciidna ugaba soo naqliyey markaasna maxaa jira markii hore dakawaankii waa abu saalix xanuun ee riwaayada abu saciid oo keliya ayaa taa inooguma sugnaa halkan abu hurayra ayaa raacay riwaayadan can abi saciidin wa abi hurayrata radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu calayh wasalam macnuhu waxa weyaan waa xadiidkaa hore aynu kaba soo baxnay unbay isku mid yihiin in ziyaado xadiidkan ama riwaayadan ku sugan buu sheegayaayo qaala abuu hurayrata abuu hurayra wuxuu yidhi lam yabluqu lxinsa aan gaadhin waqtigii ay dembiga loo qorayay aan gaadhin oo macnuhu daahirku waxaaba weeye ziyaadadan inay abuu hurayre mowquuf kuba tahay mowquufba tahay laakiin kollay iyadoo dee meelo kalena laguba wariyey oo xadiidka dariiq kaleo ibnulasbihaanigan abaa xaasim uu kaga wariyay can abi hurayrata oo iyaday marfuuc tahay bay lam yabluqu lxinta kuba sugnayd bal waxa weeye iyadoo muslimna riwaayo shucbe can ibn alasbahaanna lam yabluq lxinta way kuba sugantay iyadoo marfuuco bal dariiqan maqaalkaasi ha jire laakiin iyadoo marfuucay inoo sugantahay riwaayaad kale inooguba sugan tahay waana taa xadiidkii hore anasna inooguba sugnayd lam yabluqu lxinta intan weeyo macnaa intii kale waa iskaga mid abu hurayra intan xadiidkiisi la dheeraa xadiidka abu saciid weeyo waa saddex aan iyadu gaadhin uun xinsiguna waa alxinthu addembi waa tan oo kaanuu yusiruuna cala alxinthi alcadiim in dembiga marka macnuhuna waa maxay un waa waqtigii dee aan qaan gaadhin oo waqtigu kol hadduu ilmuhu qaan gaadho ama uu qaan gaadho dee waa waqtigii hadduu macsiyo xumaan iyo dembi sameeye loo qorayo inta ka horreysa looma qorahayn ajri waa loo qorayay oo camal khayr hadduu la yimaado ajri waaba looga qoraya laakiin dee dembigu waqtigaa uu qaan gaadhay ayuunbaaba u bilaabmayo tan ba ay tahay uun macnuhu waa ma qaangaah aan qaan gaadhinuun bal xadiidkii baabka inoogu dambeeyey waa kan xadaanaa caliyun qaala xadaanaa sufyaanu qaala samictu zuhriya can saciid bni lmusayibi can abi hurayrata radia allahu canhu caligu waa imaamkii cali bni lmadiini weeye sufyaanna waa ina cuyeyna wuxuu yihi abu hurayra can inabiyi sala allahu calayh wasalam qaala anahu qaal laa yamuutu ma dhimanayo limuslimin ruux muslim ah markaa rag iyo dumarba weeye waa kan aabihii hooyadiiba waa tan lafdigan uu ku wada dhacaya halaatatun saddex min alwaladi oo caruur ah ama dee walad kaba mida una walaadiisii lafdiga waladna mudakar iyo mu'anath iyo mufrad iyo jamacba uu ku dhacay laakiin halkan waa saddex baa xadiidka inoogu qaydan oo fayilija uu gala markaa naara naar macnaa ruuxa saddex muslima weeye maha gaal muslima oo saddex uu dhalay ay isagii dhintaan oo dee isagiina uu ku sabro qadarkaa ilaahay qadarkaa ilaahay ku raali noqdo isagoo fadligaa ilaahay rajaynaya ma dhacayso dee a fayelija naar inuu naar gala markaasee ma gelaya naar weeye fayelija uu gala annaara ilaa taxillata alqasami dhaartu intay ku furfurmaysay mooye wixii dhaartu ku furfurmayay badna waa in yaroo kooban uun taasoo aan tafsiirkeedaba arki doono intaasun mooye wax kale naar kama arkayo macnaa naar uu ka badbaadayaa naarna wuxuu kaba arkayaa un waa intaa dhaartu ku furfurmayso oo taxillat alqasam lafdiga taxillat alqasam ee kolley waa macnihiisu waxa weeyaan waa qadar dhaar la dhaartay ay ku furfuranto oo waxaabay yidhaahaan luqada soo naqlin ahluqo haddii la yidhaha facaltuhu taxillat alqasam macnaa shaygan waxaan u sameeyey intay dhaartaydu kuba furfurmaysay macnaa waa qadar yaroo kooban ayaan kaba sameeyo kumaan xeel dheeraan weeye oo mithaal ahaan ruux hadduu imaka wax ka dhaartaba oo waxbuu kaba dhaartay wixii uu kaba dhaartay made waxaan leeyahy waxbuu kuba dhaartay inuu sameeyo waxbuu ku dhaartay inuu sameeyo dee kolley waa inuu markaa dhaartiisii uu kafaaro uga badbaado inuu sameeyo wixiiba ka soo qaado waxaan dee sharciguna diidahayno ooba isagoo waxuun ku dhaartay inuu sameeyo markaasay arrintu noqotay bal dhaartiisii dee uu rumeeyo qadaruu kaba sameeyo wax yar buu ka taabtay in yar buu wixii kaba sameeyey kumuu sii xeel dheeraan intaas baa lagu magacaaba waa taxillat lqasam oo dee dhaartii ruuxii dhaartii markaas u ilaaliyay oo wixii waa fuliyey bay noqonaysaa wixii haba koobnaado haba yaraado oo kale oo hadduu imaka cunto halkaa taalle uu ku dhaartay inuu cuno oo kale hadduu dee luqmad ka qaato luqmad keliya kaba qaato waxa weeye dhaartiisii way furfurantay dhaartii waa fuliyo waana qadarkaa yidhahan taxillat alqasam oo waa intay dhaartu ku furfurmaysay intaasun mooyaane wax kale n waxa weeyaan kama arkaya naar oo naari kama taabanayso dhaarta qaala abu cabdillaahi waa imaamkii kitaabka lahaa wain minkum ilaa waariduha macnaa dhaartan dee waxa weeyaan ah naar inta uu ka arkayo wixii qadarkaa dhaarta ay kuba furfurmaysay ayuu aayadan ama intan usoo qaatayoo wain minkum ilaa waariduhaa oo ilaah baa wuxuu yihi macnaa ma jiro ruux idinka idinka midi inuu ku aroorayo un mooye ruux kastoo idinka idinka midi naar mid ku aroorayo weeye aroorayo weeye bal taas baana ah qasamkii meesha jiray wixii uu ka arkayeyna waa intii dee dhaartaasi ay kuba furfurmaysay taasba weeye kole jumhuurulculamaa dhaartan taxilat alqasam dee wax mucayanay kaba dhigeen ee wax mubhama kamay dhigin jumhuurulculamaa markaa in badanoo kaba midna waxay yidhaaheen waa ilaahay qowlkiisan san bukhaari baa inoogaba sugan wain minkum ilaa waariduha oo macnuu markaa xadiidku wuxuu noqonayaa ruuxaasi ma gelaya naar dee si loogu ciqaabo ee naar wuxuu u gelayaa un qadarkaa yar ee kooban ee dhaartii ay kuba furfurmayso waa isagoo dhaafo oo kaba gudbo un waa jidkii siraadba isagoo markaa maraba oy markaa taxilat alqasam wain minkum ilaa waariduha xagga qasamku markaa ka gelaya lafdigan wain minkum ilaa waariduhana ee waxaaba mowdica qasamkii waxaaba laleeyahy waa muqadaro macnuu waa maxay wallaahi in minkum ilaa waariduhaa taas baa qasamku yahay oo ilaah baan wallaahi dee ilaahina waa kaa iskuba dhaaranaye mid kastoo idinka idinka mid horta naar uu ku aroorayaa waxaa kaloo la yidhi mee qasamku cadaf buu gaba yimi oo fawarabbika lanaxshurannahum baa kaba horayso rabbigaa baan ku dhaartee waanu soo xashrin doonaayo markaasaa macnuhu noqon wa rabbika in minkum ilaa waariduhaa rabbigaa baan kuba dhaartee waxa weeye mid kastoo idinka idinka midii naar waa ku arooraya bal taasna waa qasamka labaydhi aimada qaarkood ama mufasiriinta qaarkoodna maxay leeyihiin waa san dee bacda salafna qowlkood qasamka waxaa laga faa'iidaysanayaa qowlkan ilaahaye wain minkum ilaa waariduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya waa wax go-an oo la qadarayo laba dhaafayn halkaas baa qasamka lagaba faa'iidaysanayay bal muhimku waa marka la eego qasamkani halku kaba imanayo in oo macnuhu taasbe dhaartu waxay ku furfurmayso munaarab kaba arkaya haddaba taasna bal aqwaalo way jiraaneen laakiin laba macna meeshan kollay dee shahiira ama laba tafsiir waxa wuruudkani yahay ilaahay waa kaa yidhi mid kastoo idinka idinka midii naar uu ku arooraya dee yaa la badbaadin uma najri ladiina taqow baa meesha taa leh kuwa ilaahay ka cabsadaan badbaadin doonaaye haddaba wuruudkaa naarta lagu aroorayaa muxuu yahay wuruudkaa naarta laguba aroorayo waxa weeyaan laba qowl baa adigu ugu xoog badanoo qowl waxa weeyaan waa adukhuul wuruudku dee waa waaba la gelayaa dhammaan dadka horta marka hore way gelayaan dee kuwana way ka fuli kuwana way kuba hadhiyoo markaa taas oo kale xadiid axmed iyo nasaa iyo xaakim iyo ay wariyeen isagoo marfuuca wuxuu kuba yimi wuruudku waa gelid oo ruux bariya iyo ruux faajiriba horta naar uu gelayaaye mu'miniintii waxay u noqon doontaa bardan wasalaaman waayo ehelkeedii maaha laguma gubayo laguma ciqaabayo markaasay waxay u noqon doontaa dee qabow iyo badbaado kii kalena waa kaa kuba gubanaya bal taas in waxa weeyaan oo dadki way ku soo aroorayaan dee fulidoodna acmaashoodii bay noqon waa qowl xadiidka marfuucina waa kuba yimi qowlka labaaday uba badan yihiinna almuruud waa almuruuru calayha weeye wuruudka halkani waa maritaanka dusheeda la marayo dee sida xadiidkaba ama kitaabka akhirkiisana way kuba sugan tahay asiraad ama jidkan siraad naarta korkeeduu kuba sugan yihi jahanamo korkeeduu kuba sugan yihi waana meel la wada marayo dhammaan laakiin dee dadka ayaa kala duwanoo mid kuwa sida inoo dambeeya kalbarqi hilaaca oo kale un intaas muruurkiisu noqdo kuwa iyagu waxa weeyaan waxyaalahan la raaco dee bal matalan markaasoo ama dee fardiya oo kale ka ugu dheereeyo oo kale arrintiisu noqon kol nin ordaya oo kaleo dee bal matalan orda oradkiisiio kale noqon dad iyagu marka dambe gaabinaya oo bal matalan kuwo kolna kufayo kolna kacaya xataa haba badbaadeen marka dambe bal dee dadku waxa weeye way kala dunaanayaan oo acmaashoodii baa la ordaysa ninkii camalkiisu la gaabiyeyna wax kaloo dheeraysiinaya maba jirto oo waman badaa bihi camalu lam yusric bihi nasabu bal arinka labaadna waa wuruudkaasoo dee dukhuulkana bal taas kollay tanna waxay u raajax yeelaanba bal iyadna waxbay kuba soo arooreen gees kalena dee dukhuulkii haddii imaka taas marid kolkadii korkeedii laba marayo barhkood ay halkaa in badani kaba daadanayaanoo barhkood kalaabiibtu ay ilaahay naga badbaadiyo ay heylheylaysaba in marka ruuxaa dulmari waa ruux galay uunoo dukuulkii markaa majaas wuxuu ka noqonayaaba wuruudkiibu waabal maalan kaba noqonayaa ee axwaashii dadkuna saan wada ognahay way kala duwan tahay haddaba ruuxan saddexdaa caruurie isaga ay kaba dhinteen dee xadiidka ka horreeyeyna labana waa la xukum si aynu soo marre naar wixii uu ka arkaa intaa dad oo dhan ka wada dhexaysa ee dhaartu ay ku furfurmayso ama muruur aan nidhaahno ama gerid aan nidhaahna laakiin aan dadkii muminiinta qabow iyo badbaado ay u noqonaysa ilaa ay dhaafaane intaasu ka arkaya wax kale naar kama arkayo bal taas baa iyada xadiidka iyada inooguba sugan ama macnahan intani fayal ilaa taxilat alqasam macnaheedu taas buu noqonaya bal kolle xadiidku ama baabkii waa dhammaynay axaadiisii ee macnahooduna waa taan laqbayno waa macno daahira sheekhuna wuxuu kaba cabiray imarka horta fadli buu kaba cabiray dee axaadiistan saddexaana fadli waa inooguba sugayo kaa hore oo ah janno in ilaahay gelinayo iyo kan labaad oo ah naar in laga xijaabayo iyo kan saddexaad oo ah wuxuu kaba arkaa naar ama wuluujkiisa waa intaa taxilat alqasam intaba dee fadli waa ku wada sugan yahay oo horta bal markaa fadligu xaggaasba weeye arrin kalea jirto laakiin axaadiisan aan midna inooga muuqan xadiidan ruuxii dee ilma saddexa ama laba ay kaba dhintaan inuu janno gelayo fadligaa leeya inooguma sugan laakiin xadiidan inooguma sugna bal ruuxu hadduu dee sabro iyo ixtisaab la yimi iyo haddaanu ixtisaab la iman waa idlaaqba ruuxii lagaba dhintaba sheekhuna raximah llahu tacaala tarjamada waa ka qayday oo yidhi faxtasab axaadiida baabkana ixtisaabkaasi kuma sugna laakiin bal horta waxaa jirta un axaadiid sida ibnu xibaan iyo nasaa-iya xadiid uu wariyey oo xadiida nas ahaa man ixtasaba min sulbihi alaaatan laftisaasi waa soo arooray muslim oo kale xadiidu leeyo xadiid abu hureyra laa yamuutu liixdaakuna alaaatu min alwaladi fataxtasibahum ay markaasna dee ay sabirto balkaasna muslim waa soo arooray axaadiid kalena way jirtaayoo bal markaa waxa weeye wuxuu sheekhu u qayday horta waa mid ee axaadiid ay kuma soo aroortay way jiraan arrinka labaad ee jiraana waxa weeyaan oo axaadiida labaad ee imaarka dee qawaacidda sharciga sida macruufka ku aynu ku ognahay hawaabku wuxuu ka ratibmaa ruuxan waxa niyadiisii iyo taasuu kaba ratibmaa haddii aan markaa ixdayno taas weeye oo hawaabku niyadan iyo sabirkan iyo tiisu kaba ratibmayaae waxaan kala helayo keliya oonu kuba sabrin kama ratibmayo qawaaciddii shareecaduna taasay keenayso marka bal waxa weeyaan axaadiidan mutlaqeen haynaa waxay ku xambaarantahay axaadiidta muqayadka ah bal taas arrinta kale uu bal maalan taas imaka uu ixtisaabkan uu ku ishaarayaana waa ayadaan soo qaadno dee uu soo dhigtay wabashiri saabiriina waayo waxaa ku sugan aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun kuwa sabraya weeyo bal umuuraha aayadda axaadiidaas qawaaciddii shareecadoo keenaysa waxaa ruuxa laga hawaabinaya waa waxa niyadiisii iyo baltaa qasadkiisii bal maalan taas ah umuurahaas buu sheekhuna uguba qayday qaydka halkana inooguba wada sugan arrinka kale jire bal waxa weeyaan kuma raagraagayno waayo sharaxana uu dhee sheekhu dee kolley waa fawaaid aad iyo aad u badan waanu dheereeyey oo u badiyey in qeybna waan soo naqliyay bal waxyaalihii kuba sugnaaye arrintan ku dhaafaya kaleena waxa weeyaan halkan waxaa inooguba sugan saddex hadday ruuxa kaba dhintaan dee inuu fadligan yeelanayo markii la weydiiyeyna laba waxa weeyaanna waa la xukum iyadna xadiid kasta inooguba wada sugan laakiin bal haddii in waxa weeyaan midkii keliyaha maxay arrintiisu noqonaysaa fadli waa leeyahay laakiin halkan ma gaadhayaay oo kale taas waa meesha taalla haddaan bukhaari tarjamadiisa eegno man maata lahu waladun waxba ma raacin walad buu yidhi waladkuna sidaan sheegayno mudakar iyo muanas mufrad iyo jamac labadaba uu kuba dhacayaayo isaga tarjamadiisii dee waxaaba malmatalan markaas ahayd waa kan walad buu kaba cabirayoo markaa midkii iyo wixii ka badnaaba uu keenaya laakiin axaadiidan uu soo arooriyo o dhan saddex iyo laba iyo way kuba qaydantay markaa waxaa jirtay axaadiid barhkood tirmidi wariyey oo bal matalan tirmidi wariyey oo kuba yimi oo iyagu axaadiida bal lafdigaas iyadoo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh yidhi ruuxa saddex caruura ay kasii horeeyaan oon xinsi gaadhin xisni bay u noqonayaan naar ugaba noqonayaan ayaa abuudar yidhi laba ayaa aniga iga dhintay oo iga horeeyeyba markaasuu yihi waithnayni ubay ibnu kacab baa yidhi qadamtu waaxidan markaasuu yihi waa waaxidan waa bal mid baa xadiidka tirmidi baa wariyey xadiid labaad uu leeyahay oo ibnu cabaas xadiidkiiana ruuxa laba farad waa ilmihii yaraayo ceeliyuu ruuxii uba yahay waalidkii ay kaba horeeyaan ee ummadayda ka mida jannada ilaahay gelinaya caaisha tihi waman kaana lahu farad ka mid lena ee tuhi waman kaana lahu farad bal maalan xadiid kalena wuu jiraa saddex xadiidan sharaxay ku wada sugantee laakiin axaadiidaasoo dhan waa axaadiid dacfi kuba sugan yahay maqal ku sugan yahay siduu xaafid kaba cabiraya halkan duruqda axaadiidaas wuxuu suubaday ixtijaaj iyo xujaysi horta kuma sugna iyada waa mid waxaana jirta axaadiid kale oo dee kuwa kaba xoog badan oo tilmaamaya saxaabadu labadii inay weydiiyeen laakiin aanay ka keliya weydiin oo mid keliya oo xadiidka jaabir baaba wuxuu ahaa dariiqiisa axmed iyobuu wariyeen ruuxay saddexay kaba dhintaanee faxtasabahum ku sabra jannadu gelaya markaasay ku yidhahaan wathnaani markaasuu yidhi rasuulka ilaahayna wathnaani markaasaa waxaa ninkii jaabir kaba sii warinayaa yidhi araakum low qultum waaxidu laqaala waawaxid waxaan u malaynaya haddaad markii idinkaa ka aamusee waaxidna tidhaahaan rasuulka ilaahay waaxid buu odhan lahayo markaasuu yidhi aniguna waan u malaynaya xadiidkan imakaan hayna riwaayadaa shariigna waxaa kuba sugnayd walam nas'aluh can ilwaaxidi laakiin ka keliya maanaan weydiino bal axaadiidaasna way kaba xoog badan tahay aan hayno ee bal waxa weeye kolley wixii waalidka walow dee taasna ay jirto wixii waalidka ahaa ee tani waa labadii bay kuba yimaadeen walow dee kii keli ahaa laguma sabraana fadli weyn leeyahay ilaahayna taas lagaba rajaynayo bal waxyaalahaasna ay soo arooreen arrinta kale jirta waxa weeyaan halkan axaadiida waxay noogu qaydan lam yabluqu lxinsa aan waqtigaa dembiga gaadhin marka ruuxu hadduu weynaado oo dee ruux isagoo weyn oo qaan gaadhay uu dhinto maxaa arrintu maxay noqonaysaa tan oo kale miyuu la noqonayaa iyada miyuu la mid noqonayaa bal dee qeydkan marka la eega axaadiida kuba soo noqnoqday ee fadligan gaar ana bal dee sabirkii iyo musiibadii iyo fadligeedii waa kaasoo waaba jiraan waaba badan yahaye ee laakiin qeydkan ah ilaahay jannada inuu ku gelinayo kuwa naxariista u naxariisanaya yaryar daraaddeed oo riwaayaadka qaarkood ay kuba yimaadeen ruuxu markaa uu jannada albaabadeedii baabay albaab kasta iyagoo dee ordaya oo kaba furayuu helayaaba ay kuba yimaadeen waxay in badan oo ahlucilmiga kamadii kaba dhigaamlo in waxa weeye arrinkani inuu ku khaas yahay kii yaraayo waayo naxariista loo naxariisanaya iyo malaha jacaylka la jeceliya iyo waxyaalahaasi waa badan yihiinbo kolkolka weyn dee waxaa dhici karta mid caaqba waalidkii ku ah oo uu iskarahayo uu dhibsadayba inay too cuquuq ba halkan kaba yimaadeen laakiin waqtigan cuquuq lama eegayo oo dee cuquuq kama yimaado oo say in badan oo ahlucilmiga ka midi ay baaliqa iyo saqiirka ay ku kala farqiyaan ay leeyihiin ka weyn waxaa suurtagala cuquuq baa dee suurtakala ahoo keeni kartaba in shafaqa la-aan iyo naxariis la-aan ka yari laakiin taas kama duuna hamada qaarkood ayaa waxay kaba dhigaan min baabi awlaa inuu yahay waa sida zayn ibnulmudayir oo kaleo uu leeyahay kol haddii kii yaraayo waalidkii culaysun ku ah ba ajrigaasi uu sugnaaday mid weyn oo wuxuu taray oo dee bal isagii laga yaabaa inuu hayo kale iyo bal wuxuu taray oo nafci ugaba yimi dee inuu taas yeeshaana waxa weeye min baabi awla ayay noqonaysaa laakiin bal kolley alfaada axaadiida ee daahirkoodu taasba weeye in axaadiida daahirkoodu taasba weeyaanoo ta allahuma in dee waxa weeye laakiin ruuxay cumuumka aayaddan aladiina idaa asaabathum oo dee fadli weyne la socday aayadda aayadda ka daba dambaysa oo kale iyo ruuxii bal xataa ruuxa muslimka qodax keliya hadday muddo uu bal matalan taas baaba ajri iyo waxyaa loo qoriyo horta ajri iyo thawaab iyo way jiraane laakiin ajrigan gaarka ayuunbuu noqonaya ajrigan khaaska ayuunbuu noqonaya arrin kalena way jirtaayoo kolley xadiid kitaabka inooguma dambeeya oo ah rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh kolley waxa weeye amalaa xadiidka waxaa haddii aan qibdoodo ruuxa safigiisii ee min ahli dunya waa kiisii uu jeclaa ama safigiisii weliba intaas ee abaalkiisu wuxuu noqonayaa unba markaa uu kuba sabro jannuu noqonayaa markaa kaas kii weynaana waa soo gelaya ilmo yaroo keligii kii ay kaba dhinteena iyada xadiidkaa waaba soo gelaya jaanibka wax laga xujaystay taasaa uguba weyn laakiin axaadiidan bal dee taasay nooguba yimaadeen kolley waana in yarbo dee in hadalkoodu intaas maaha uu sheekhuna uu sharxaya bal inahan kuba gaabsanaya inaha weeye baabu qowli rajuli limar'ati cinda alqabri sbiri adaakani baabu qowli rajuli ninka qowlkiisii weeyaba uu odhanayay lilmar'ati haweenaydii uu kuba odhanaya cinda alqabri qabri agtii iyadoo kuba sugan isbiri sabir waa wacdiyayey xadiidka in sha allahu kolley abwaab waxoogaa aya dabadiintan janaa-is ku jirno inoo soo celin doonaa oo inoo keeni doonaa baabka uu u dhigtay ziyaarat lqubuur oo halkaasay axkaamo iman haweenaydu qabri ma ziyaaran kartaa iyo axkaamteediiyo jaanibkaasay inooguma dambeeyaano inoo iman doontaa ee imika halkan qowlkun baan eegaynaaye se maxay tahay un oo tarjamaynu kaba soo baxnay ruuxii bal maalan dee ilmo yari kaba dhinta fadliga uu leeyahay rasuulka ilaahayna dumar uu laba kulmay oo uu khayrkaa iyo ajrigaa badan ugu bishaareynayay ayaa jirtay oo uu laba kulmay baabkanna waa kan keenay isagoo halkiisii inooguma keeni doono qabri iyo waxyaalaha kuma tacalluqsanba ay bal matalan inoo dambeeyaane waxay leeyihiin munaasabada kaba dhaxaysa taa hore bal dumar lala hadlo oo lagula hadlayay wixii dee iyaga jeclaysiinayay ajri iyo thawaab ama tarkiib ahaa hadday ixtisaab laba yimaadaan musiibadooda aynooguma sugan tanna haweeneydii oo lalaba hadlo oo wax bal dembiga iyo waxyaalaha uga digaya iyo dembi inay kuba dhacday hadday sabir lagaba waayo ay ku sabir weydo geeridii kuba timi ayaa kuba sugana taasna sabirkii iyo ajri bal ajrigii iyo bishaaradii ay lahayd bal marka laguma sabran geeridii haweeneedu kuba sabirto xadiid bay kuba sugnayd tanna waxaa kuba sugan haddii dee ay kuba sabir weydo waayo ilmo ay dhashay oo dhintay oo qabrigeediiba ayay qabrigiisa ag joogtay kaba ooyeysay markaas iyadana dee waa haddii sabir la-aantaasina ajri la-aan bay kuba keenaysaa ee bal iyadii oo iyadana maanta baab tarhiib iyo digniin loogaba digaya sabir la-aan oo keenaya markaa ajrigii inay weydo bal taas baa iyada kuba suga waa munaasabadii imika halkan muujiyeene laakiin xadiidku waxaan leeyahay waa inoo dambeeya uu inoo iman doonaa cibaaradan baabu qowli rajuli ina rasuulka ilaahi buu ahaa salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka laba hadlayay ee waxay leeyihiinba wuxuu rajul ugaba cabiray ee wacdiga caynkane cid saasa la wacdiyaya dee rasuulka ilaahi kuma koobnee waa wacdi dee ka caamkoo ciddii bal haddii taasoo kale ay timaadaba ee cid kastaaba way wacdi kartaay xadaثna adamu qaal xadaثna shucbatu qaal xadaثna haabitu can anas bni maliki radia allahu canhu qaala anahu qaal rasuulka ilaahay baa anas bni malik baa yidhi mara nabiyu salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa maray bimra'atin haweeney buu soo maray cinda qabrin qabri agtii kuba sugan walxaliya tabkii ay ooyeyso faqaala wuxuu ku yidhi itaqi llaaha ilmo yaroo ka dhintay baanu ahaa qabrigu inankeedii oo dhintay itaqi llaaha ilaahay ka cabso wasbirii sabir taas xadiidku intaa waa ka dheeryahay axkaamo kala duwanna waa leeyahay iyadna rasuulka ilaahay may garanayn oo iga tag bay ku tii ayay ku tihi waxa aniga helay kumuu helina iga tag ilayka canii waata tidhiba markii dambea loo sheegay bal xadiidku waa inoo dambeeya laakiin rasuulka ilaahay qowlkiisa iyadoo qabri ag sugan waaba taasoo isbiri uu kuba yidhi baabu gusli lmayiti wa wuduu'ihi bilmaai wasadr wasidri kolley waxay noo bilaabmay axaadiid halkan isdaba socon doonta waayo san wada ognay ruuxa hadduu dhinto ee waxyaalo tajiiskiisa kaba midoo waajib ah oo ciddii ogeyd waajib kuba noqonaya ama joog dee isaga xaadiraysii janaasadiisaa jirto maydhigiisii iyo kafantiisii iyo salaadiisii iyo tukashadiisii maya salaaddii laguma tukanaya aaskiisii intiiba tartiib buu ku wadi doonaa haddii a la idhaaho way noo iman doontaa iminka waxaa ugu horeeya wixii ugu horreeyey la samaynayay waa in la maydho axaadiid kolley in haweeney keliya ay wada warinayso laakiin duruuq leh bal ayuu inoo keeni doonaa oo bal matalan taasuu inoo keeni doonaaye bal maydhiga maydka la maydhayo waa dee xukumkiisii arrintaas iyo wuduu'ihi weysayntiisii loo weysaynayeyba maydkii haddaan eegno waayo waxa inoo iman doona bilmaa'i biyo iyo wasidri qasil ama caleen gob oo kale lagu maydhayay taas buu baabkeedii yahay bal xadiidka iyo abwaabtiisaba oon arki doonaa kolleyna halkan macnuhu waa xukumka maydhigaasi leeyahay caddayntii imaam nawine wuxuu soo naqliyey in laguba ijmaacsan yahay meydka maydhitaankiisu inuu fardu kifaayo yahay laakiin xaafid wuxuu leeyahay tan waa duhuul adag buu leeyahay ama weynba waayo malikiyada agtooda oo kale waxaa mashhuura inuu sunno yahay baa mashhuura laakiin jumhuurulculamaa waxay qabaan in waa waajib maydhigaa meydka la maydhayaa waa waajib weeyaanoo qowlkii rasuulkii ilaahay oo amarina waa yimi camalkiina waaba yimi rasuulkii ilaahay adaahir almudaharna waaba la maydhay salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa dee maydhigiisu iyadoy tacabud tahay oo imika aan ahayn nijaas ahaan waxa loo maydhayaa waa waajib bal taasaa inooguma waysadna waa halkii gelisa waa inoo dambaysa waxanada bnu cumara radia allaahu canhuma waxanada wuxuu xanuud mariyey ibnu cumara ina cumar radia allaahu canhuma ibnan inan lisaciid bni zaydin saciid ibnu zayd u sugnaaday oo uu dhalay saciid ibnu zayd waxamalahu wuu qaaday wasallaa waanu ku tukaday walam yatawada isagoo maydhay kamuu weysaysan ina cumar taas buun bal kollay maydka maydhitaankii maydka la maydhaya taa horean lahayn waa waajiba aataartan uu sheekhu raximahullahu tacaala soo arooriyeyna waxaabay kuba tacalluqsantahy ruuxii maydhay maxaa arrintiisiiyo xukunkiisu maxay noqonaysaa waabay kuba tacalluqsantahy waa aataarta baabka intaanu xadiidkii inoo bilaabin maydhitaanka uu sooba arooriyey bal mar dambe aan wejka markaan dhammayno ayaan wejka ay dee kaga tacalluqayaan tarjamada sheegi doonaaye laakiin xanuudku waa wax kas kullu shayin yukhladu min adiibi lilmeyiti khaasa bay yidhaahaanba waa wax kastoo waxaan udgoonahoo laysugu daro meydka gaar ahaan kaa meydka waa diib ama anwaacdiiya waxyaalo layskuba darayo oo meydka laysugu daro meydka gaar ahaantiisa ama meydka kuba khaasiye kaas baa xanuud laguba magacaabaa bal matalan taas haddaba ibnu cumar baa dee uu maydhay markuu maydhayna waxaan diibkan xanuudkiiyo waxaasuu uba mariyay isagaana maydhay ninka uu maydhayayna waxaa dhalay ama dee inuu ibnigan saciid ibnu zayd oo saciid ibnu zaydna waa saxaabigii jaliilka ahaa ee tobankii jannada loogu bishaareeyey kaba mid ahaa saciid ibnu sayd ibnu camr ibnu nufaylba weeye waana isla reeroo waa reer bani cadi weeyaanoo waa ismay aad bay isuguba dhowaayeen iyaga bal matalan markaa taas ee saciidna ciddadiina ina khadaabna isagaaba qabay saciid ibnu zaydba dee waana qoyskoodii waxaana sheekhu raximah llahu tacaala halkan soo naqlinayaa ibniga in cabduraxmaan la odhanaye bal intuu xanuud maydhay uu xanuudkii mariyey oo uu qaaday ayuu intuu tukaday ayaanu ka weysaysan iyada intaasna gaar baynu u eegi doonaa wa qaala bnu cabaasin radia allahu canhuma ibnu cabaas wuxuu yihi almuslimu ruuxa muslimkii laa yanjusu xaafidnu xajarna sharaxa jiimka fatxu kuba dabdinaya oo laa yanjasu laba yidhaaho m laba luqown ma nijaasoobayo xayan xaalu yahay isagoo nool walaa mayitan ruuxa mu'minkii ama muslimku dee markaa uu nooliyay waa daahir hadduu dhintona dhimashadani ma nijaasaynayso isagoo nool iyo isagoo meydatoona ma nijaasoobayo waa daahiroon waayo dee marka uu dhinto waxa weeye me marka uu nool yahay waa kanoo waa daahir marka uu dhintana magacii muslimnimo kama hadhayo oo mayd kama hadhayo islaamka waa ruuxii muslimka ah kol haddii dee isaga sifadan islaamnimoba ay u keenaysa daahirnimo dee meydkiina waa muslimuuno marka hadduu nool yahay hadduu dhintay midna ma nijaasoobayo wa qaala sacdun sacd ibnu abi awqaas weeye sacd wuxuu yihi low kaana najasan hadduu nijaas yahay maa masastuhu maantaabteena ma masistu sacd ibn abi waqaas weeye mise waxbaan ka tegay ha saciid baa idin taalla sacad baan aqriyayaa bal adigu sacad baan aqriyi doonaa lakiin waan sheegi doonaa dhib malaha nusqooyinka qaarkood bay saciid dhacdeen bal markaa sacad baa wuxuu yidhi hadduu nijaasay maan taabteen markaa sheekhu wuxuu leeyahy raximah llahu tacaala asiir iyo abilwaqti labadaasoo ruwaadii kitaabka kaba mid ah ayaa lafdigoodu ahaa saciid ee laakiin wuxuu leeyahay sharaxa walawalu wlaa sacad inuu yahay baa mudan sababtuna waa maxay ibnu abi shayba ayaa xadiidkiisa soo saaray isagoo intan ka dheero caaisho bintu sacad dariiqeedao waxay ahayd oo xadiidku ahaa caaishana waatee waxaa loogu soo qayliyey sacad ama la ogeysiiyoo loo soo sheegay saciid ibnu zayd ibnu camrin waa inan kan uu inankiisa maydhay ibnu cumar dhimashadiisii macnaa saacadna markaa dambe kolley malaha ee dadkii isagu waxba aan dhex gelin buu ahaa markii dambe fitantii iyo waxyaalahaas bayna almuslimiin ay dhacday wuxuu iska degayba madiinana uu ka baxsanaa caqiiq buu deganaayo xoogaa buu madiine uba jiray halkaasuu joogay markaasaa loo sheegay inuu dhintay sacayiid ama ibnu zayd uu dhintay halkiibuu kaba yimi isagaa maydhay isagaa kafnay isagaa xanuudkii mariyey markii uu yimina dee la dhameeye waa la aasayay gurigiisii markuu yimi ayuu maydhay laakiin maydhigii si aan loogu qaadanin meydka taabashadiisii kaba maydhay ayaa muxuu yidhi lam aqtasil min qusri walow kaana najasan ma masasto anugu kamaan maydhan taataabashadii iyo maydhigii aan maydhayoo hadduu nijaas yahay maan maydheenba laakiini iqtasaltu min alxar dhulka kululaayo kulaylka ayaan u maydhay daraadiie laakiin maydhidii aan maydhay iyo taabashadiisii anugu kamaan maydhin bal laakiin qoloyin baa saciid yidho mala dayna musayib buu noqon lahaaye kol haddii riwaayad intay sacad baan markaa ku daysanaynaa waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi almuminu laa yanjus ama laa yanjas anaa ruuxa muminkii ma nijaasoobayo horeynu usoo maray xadiidkan oo baabkii uu dhigtay ruux janaabaysan oo dee iska soo baxayo suuqyada soconaya baabka uuba dhigtay kitaabulqusri baynu kuba soo maray halka halkan bal matalan markaasna ay daliilka uba tahayna dee inay dhimashaa laga hadlayay ruux dhintay baa laga hadlayay tadna ruux nool bay ahaydba almuminu laa yanjusna waa ruuxii muminka inay abu hurayra saa kuba yidhi oo yidhi waan janaabaysnaayo saasaa dee bal matalan aan dee isaga socday buu kuba yidhi oo wuxuu nacay rasuulka ilaahay dee inuu la fadhiistay isagoo janaabaysan waa nolol buu kaba hadlaye laakiin wejka istidlaalku waxa weeye dee sifat aliimaan laa tuslabu bilmowt sifadan iimaanku wax mowdku iyo geeridu kaxaynaysay salbinaysa oo noloshii raacaya maaha wida kaanat baaqiyatan fahuwa hayru najas kol haddii sifadii iimaanka almumin uu rasuulka ilah yihi baaqi ay u tahay dee walaqad karamnaa bani aadam oo iyagu ma nijaasoobaan haddii dee baktiga kale uu nijaasoobay ibni aadamku baktigiisu ma nijaasoobayo almuminu laa yanjus bal xadiidkii intaanu inoo bilaabin kolley aathaar buu inoo horreysiiyey tarjamada waxaan kaba dhignay meydka maydhitaankiisa la maydhayo ee loo weyseynayo biyo iyo caleen gob loogu maydhayo umuurahana waa mayd maydhitaankii in bal haddii la maydho ma laga weysaysanayaa ma laga maydhanayaa taas bay aathaartan iyada inooguba sugnayd marka waxaa halkan uu shaarixu leeyahay kollay aharkani ama aathaartan tacalluqoodu wuxuu arkayaa musanifku ama waa musanifku siduu isagu qabo u kuba tegayo ana almu'mina laa yanjusu bilmowt waana quslu inamaa huwa litacabud liannahu low kaana najasan lam yudahiru lmaau wasidru wala lmaau waxda bal horta muminku inaanu geeri ku nijaasoobin maydhigiisan marka haddaba imika inoo bilaabmayaa maaha nijaas waxa laga maydhayo dee waa layna faray waa litacabud waa kaa rasuulka ilaahay daahirka ahaaba mudaharka ahaaba laba maydhay in haddii uu nijaas yahay biyo la marmariyey ina wax nijaasa ma dahirayso imakaba wax baktiyo neef bakhtiyoon la gowracin haddii aad tilaa waan dahiraya ood biyo kasta ku shubto dee weligeed waa nijaastii un isma bedelayso markaa biyo la marmariyey may dahirteen marka waxa weeye waa inuu dee intaas yahay haddii uu dee nijaas yahayna waa kun qolooyinkani may taabteen arrin kalena way jirtaayoo waxaa kuba sugan ibnu cumar walam yatawada saacadna waa kan isagoo yaan loo qaadanin leh inaad meydkan maydhitaankiisii aad maydhay ama aad qaaday aad kaba maydhatay waa ka yidhi kuleylkan u maydhay taa ugabaan maydha bal taasba weyn ibnu cabaas hadalkiisna waa taan hayno markaa kolley tanna waxay leeya wuxuu ishaarayaaba malaa sheekhu raximahullahu tacaala jaanib kale xadiid abu daawuud iyo qorayna ay wariyeen oo ahaa man hasala almayita falyaqtasil waman xamalahu falyatawada ruuxa mayd maydhaa ha maydho in ruuxa mayd qaadaana ka qaadaana ha weysaysto bal xadiidka tadciifkiisa waa ishaare u ishaarayo bal umuurahan uu soo arooriyey bal horta xadiidka riwaayadda abu daawuud suu sheekhu halkan dhiganayo rijaashu waa wada hiqaad waxaan nin keliya ahayn camr bni cumayr waa nin taabiciya ninka taabiciga ah weeye camr bni cumayr baa la yidhaha halkan waxaa ii taala falaysa bimacruufin kolley taqriibna waxa yaalay waa majhuul abu daa-uud oo keliyana wax kaba wariyay bal taas wey laakiin xadiidka dariiq kaloon kaysa ahayn ayaa tirmidiya ibn xibbaan iyo kuba wariyeenoo abu hurayra uno suhayl ibn abi saalix can abiihi sheekhu halkan wuxuu leeyahy abu saale xadiidkan abu hureyre kamuu maqlinoo iyadna cila kuba sugan bal waxaan leenahay kole aimo kala duwan baa xadiidkaa daciifiya shaaficioo kale waxaabaa isaga laga soo naqliya inuu leeyahy haddii xadiidku sugnaado waan ku tegayaa oo waan odrhanayaa abu daa-uudna xadiidka markuu soo saaro waxaabuu yidhaahaa dee waa mansuuqbu kaba cabira isagoo naasikhiisiina aan caddayn bal matalan aimo kalena waxaaba qowlkoodu ahaa qaabkaas marka la eego waa mowduuca a meyd haddii la maydhaha laga maydho amaha laga weysaysta qaaditaankiisa wax ka sugan oo dee wixii kuba soo arooray ma jirto bal taasba weeyaan horta aimo kala duwanoo mid ila laba iyo saddexiyo toban ahayn taasi waa qowlkooda tirmidi raximahu llahu tacaala xadiidka dambe waa taxsiiniya oo xasan buu kaba cabira albani tacliiqiisa uu ku leeyahy tirmidi iyo abu daa-uudba labadaba waa tasxiixiya laakiin bal dee kuwan waa hadal uun la qoran saxiixunbaa qoranoo wax dee ictimaad saasa in la yidhaha albani unbaa saxiix yeele waxay maka halkaas wax laga raatibo dee in la yidhaha waan qaliidanaynaa un mooye ma ta'allo laakiin dee kolley kutubtiisa bal umaan laaminoo imay suurtogelin waxyaalaha ama aimada qowlkooda wuxuu kaga jawaabay dee waxaana ama ama kitaab kolley abu daauud waxaan filayaa halkaa daciifu abi daauud meesha kitaab uljanais ma soo gaarin oo kitaabkiisu inta hore ayuu dhammaadaa laakiin dee irwa-u qaliilkiisa iyo kutubtan kale silsilooyinka iyabaaba kolley kuba caddayn doonaaye bal waan insha allah u laabmi doonaaye sidee in badan oo aimada ka mid ee bal calaqal haddii la yidhaaho xoog buu leeyahayna dee waajibnimo ay waajib ruuxii ku tahay lagama qaadanaye dee istixbaabunbaabay noqon halkana ishaaro way uba tahay buu ihi imanka markaa waxaan gudagelaynaa inu axaadiidii iyada qusriga xadaثna ismaaciil bn cabdillaahi qaala xadaanii maliku can ayuba asakhtiyaaniya can muxamed bni siriin can umi cadiyata alansaariyati radia allahu canha qaalat anaha qaalat xadiidka imanka inoo bilaabmay abwaab istaba socoto xadiidka un inoogu keeni doonaa umu cadiyana xadiidka waxaa kaba warinaya moxamed ibnu siriin iyo walaashii xabse bintu siriin xadiidkan umu cadiya nusaybaa la yidhaha labadaasuu kuba wareegayaa marka la eegana xabsa bintu siriinna waxyaale aan walaalkeed moxamed xafidin oo xadiidka ayay iyaduba markaas xafidayba oo xaafidayba axaadiidta marka la eego qusriga meydka kuba soo aroortayna xadiidkan iminka inoo bilaabmay xadiid ka deen ama ka dhan ka markaa axkaam badani ma jirta waa xadiidka ugu heer sarreeya wixii kuba soo arooray qusri xadiidkan iminka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisu inoo bilaabmayaan aimaduna markay noqoto maydh mayd iyo sida loo maydhayo waa xadiidkay ictimaadeen oo taabiciintana waxaaba la yidhaha dee ibnu siriin iyabaa uguba yaqaanay jaanibkaasoo iyaguna dee waxay ka qaateen umucadiyay kaba qaateen oo dee taas wey umcadiyana waa haween musaybo laba idhaaho waxaana sid ibnu cabdilbariya soo naqliyay waqtigii rasuulka ilaahina dumarka meydka ayay maydhi jirtay de waan arki doonaa rasuulka ilaahi inantiisa ayay maydhaysay waqtiga iyagu tegeen waa reer basray ahaayeen isagii iyo walaashiiba iyaduna reer madiinay ahayde kale kitaabkana meel dambe kuba imane waxaa loogu soo qayriyey inan ay dhasho laga yaabo inuu markaa intuu duulimaad iyo kaba soo noqday ama khazawaadkii jihaadkii ahaa inuu halkaa kuba xanuunsaday madiinay joogto markaasay qabatay may gaadhina isagoo maalin ama laba cisho ka hor dhintay ayay gaadhay markaas basro gaadhay markaas bay iyagu laba kulmeen qolooyinkani xadiidkanna dee weyn ee marka la eego asalka u ah axaadiida maydhitaanka guud ahaanba xadiidkii u asalka u ahaa weeyaane waa duruqna uu leeya dee kolba duruqda waxyaalaha kolba jaanibban markaa uu isagu kaba eeguman kaba eegaynaaye kaas bay dee kaba wariyeen bal xadiidka markaa waxaan leenahay inta kale ha isbadbedesho ee ama waa moxamed ama waa walaashii xabse weeye halkaa dambe ayuub waaba la bedeli karaa cid kalea iman karta ee waxa weeyaan taas xadiidkuna waxaan leenahay waa xadiidka asalka u ah maydi mayd iyo maydhitaankiia sida loo maydhayo waxay tihi markaa umu cadiya alansaariya radia allahu canha qaalat dakhala calayna waxaa noo soo galay rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam xiina waqtigay tuwafiyat dhimatay ibnatuhu inantiisi ay dhimatay inantiisii markay dhimatay rasuulka ilaahi baa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh noo soo galay kollay inantan imaka halkan xadiidka duruqdiisa iyo riwaayaadkiisa waxa kuba yimi waxay ahaydba waa iyadoo sidanoo kale u mubhama oo inantiisii marka la eego taas baa inta badan yimi allahuma riwaayo muslim baa markaan xadiidkan eegno kuba timi inay ahayd bal matalan taas dee zaynab baa ahayd kuba timi riwaayadka qaarkoodna umu kulthuum bay kuba yimaadeen rasuulka ilaahina dee faatimo mooyaane saddexdii habloodee kaleba way ka horeeyeen saddexdooduba madiinay kuba dhinteen laakiin ruqaye muu joogin rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh aaskeeda bal matalan markay noqoto muu joogin oo wuxuu ku maqnaa dagaalkii beder beder markii lagaba soo daree bashiirkii ugu horreeyey raggii ugu horreeyey madiine rasuulka ilaahay soo diray dadka inay u bishaareeyeen ay madiine soo gaadheen baa aaskeedoo laga soo daray ay yimaadeen zayd ibnu xaarisata iyo markaasay yimaadeen rasuulka ilaahay uu dambeeyey ama umu kulthuum iyo waxa weeyaan zaynab baa labadooduba madiine kuba dhintay bal markaa xadiidku labadaba oo kuba yimi walow riwaayad kala duwana zaynab ay timi umu kultuumna waxaa suurtagala labadaba inay maydhae ee bal waxaan leenahay riwaayo isagu warinayo in muslim riwaayo uu leeyahay ayaa kuba timi oo caasim laxwal can xabsa can ummi cadiya zaynab bay kuba timi waa muslim walow ani qolooyinka kale xabse ka wariyay midna aanin magaca sheegin walow dee riwaayad kalena ay jiraan bal rasuulka ilaahay inantiisii bal zaynab baan idhaahna iyadaana ugu weyneyd hablihiisa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaasoo ayn marka zaynab laba eego akbaru banaati nabiyi sala allahu calayhi wasalam abulcaas ibnu rabiicna waa qabay bal maalan markay dhimatay buu noo soo golo faqaala wuxuu yihi iqsilnaha maydha alaatan saddex goor aw khamsan shan aw akara wax ka badan min daaliki intaasoo dee shantaasoo waa haddii in ra-aytunna haddaa aragtaan daalik arrinkaa hadday idinla noqoto maaha waa bixasabi ilxaaja oo isdhahaan waa loo baahan yahay maydha saddex goor maydha hadday arkaan inaan loo baahnayn dee saddexdii baa lagu kaaftoomaya hadday arkaan in dee baahi kale jirto oo a maydhid loo sii baahanyayna waa shan waa witri markaas dee ama inka badan inta ka badanna waan arki doonaa dee iyadna witri unbay noqon markaasaa muxuu ihi in ra-aytuna dalika bimaa-in biyo ku maydha iyo wasidrin caleen gob ama qasal kuba maydha taas baa rasuulka ilah yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh bal wajcalna yeela fi laakhirati waa qaslada fi lkaslati alaakhirati waa maydhiga dambe waa qaslada marka ugu dambeysee maydhaysaan ka ugu dambeeya kaafuuran kaafuur yeela aw shay-an min kaafuurin waa shakiba ama waxa weeyaan waa in kaafuur ka mid ah waa biyihii uguba daroo yeela fa idaa faraqtunna marka dhammaysaanee maydhiga aad ka faaruqdaan fa aadinanii i ogeysiiya oo dee isagu rasuulka ilaahyna lama joogaya marka ay maydhayaane wuxuu hi markaa maydhiga dhammaysaan isoo ogeysiiya dee kamana dheerayno waa joogay meeshii falamaa faraqnaa umu cadiya waxay tidhi markii aanu dhammaynay ean ka faaruqnay maydhigeedii ayaan aadanaahu ogeysiina oo rasuulka ilaahay ogeysiina fa acdaanaa wuxuuna siiyey xaqwahu xiqwahuna way ii xarakaysantayba labada luqaba way jiraan bal waxaabu si wuxuu kaba dhigayaa luqada badan inay tahayba dee xaqahu bifatxi muhmale wuxuu ka cabiray wayajuusu kasra waya luqatu hadayl in la kasriya ay bannaanto si waxa luqada badani ay xaqi tahay ee kasriguna uu luqadii hudayl uu yahay hudaylna waa reer fasaaxo badan buu ahaa marka leega carabbe in xaqwigeeda xaqwigiisiibuuna siiyey xaqina waa guntigiisi waa maradii uu hoosta kuba xidhnaa uu guntanaa weeye asalka hore xaqu waa halkaa dhexdee guntigu qabto ama suunkii ay qabanayaan baa xaqu lagu magacaabaa gunti qabadka laakiin macnuhu waa isaarkiisi iyo maradii jirkiisa u xigtay tiibuu soo furay oo uuna siiyo faqaala wuxuu ihi ashcarnahaa iyaahu ay ijcalhu ama ijcalnahu shicaaran laha wey macnaa shicaro shicaar waxaa la yidhi marada jirhkaaga xigta jirhka xigtaa shicaar laba yidhaah uga yeela shicaar oo macnaa maradan u hoosaysiiyoo kafanta kale ha ka sarreeyaane iyada xaqwigan ama isaarkan waxa weeyaan jirhkeeda adigu markaa dee u xigsiiya oo u hoosaysiiya u weyo marooyin kale ka hoosaysiiya si dee uu noqdo aan jirhkeeda waxba ugaba xiginoo shicaar waxaa la yidhaha maradaa hoose ee jirhka u xigta ta kale dee dusha iyo marada ka sarraysastaa ayaa dithaar halka laba yidhaaho dithaar oo dee isagoo rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh ansaartaa kuwa sifaynayana waa siay uguba dhowaayeen kitaabkay meel ka mida kuba sugan tahay ashcarnaha iyaahu tacnii waxay u jeedaa isaarahu xaqwigan waa isaarkiisii bal xadiid kolley jawaanib dee axkaam kala duwan buu kulansaday axkaamta kala duwanuu kulansaday haddana abwaab buu sheekhu raximah llahu tacaala inoo dhigan doonaa ee markaa qeybahan imika ayuunbaan eegaynaa halkan iyada inooguba sugan ee waayo abwaabbaa ay sukeen daba soconto xadiidkuuna sidee marbaa aan tarjamadiisa aan u eegno taraajimtan uu dhiganayana waa fawaaidii xadiidka waatan fiqu lbukhaariyi fii taraajimi laba idhaaho bukhaari fiqigiisu wuxuu ku sugan yahay tarajamadii oo xadiidkaa keliya xadiidka horta imanka arqaami idinma taalo sababta waxa weeyaan in horeynu ugu soo maray weysadii baan kuba soo maray halkii intan yaree kuba sugan oo mar dambe inoogaba sugan oo ah in ku bilaaba mayaaminteedii iyo mawaadic alwudu halkaas ayaynu weyse kuba soo maraysa oo qayb yar ahaa halkaasuu arqaamtiisa kuba soo sheegay laakiin imanka tobaneeyo ayuu isukeen adigu dee isukeen raacraaci doono uun intan aan janaais kuba jirno uun intaba tarjamo cusub buu dhiganayaa macnuhuna waxay ka dhigan tahay faa'iidadii xadiidku lahaa ayuunbay taasi tahay bal markaa imanka halkan maxaa inooguba sugan tarjamadii meydkii oo la maydho weysadii waan iska dambaysiinaynaa waayo mar kaleu keeni doonaa oo biyo iyo caleen goob laguba maydho biyo iyo caleen goob lagu maydho horta qasrigana rasuulka ilaahi yaqsilnaa waa taan idhi dee culimada jamaahiirtoodu waxay qabaan qasrigu inuu waajib yahay dee tacabud haba ahaado dee tandiif iyo tacabud haba ahaadee laakiin inuu waajib yahay bay qabaanee sunno iyo waxyaalahaan ahayn waa qowl iska kooban uunoo barhkood ay yidhaaheen waa sunne bal matalan taas oo kale de waana waxaan kaba horeynaya kafanti iyo salaadii iyo kaba horeynaya lafdigan amarkuna ooba kan ficilkii iyo amarkiiba way isu keen raaceen ficil iyo qowlba halkan way isu raaceen amaa cibaaradan athalaathan oo ah saddex goor in laba maydho waxa weeyaan haddii mar keliya dee sayaw kuba tagaan in badan oo ahlcilmi ka mida kuba tagaan itaarka sunnunbay kaba dhigaan haddii mar keliya la iswada gaadhsiiyo oo jidhkiisii biyihii la wada gaadhsiiyo oo hagaag dee waajibkii wuu xasilayaa taas bay dhahaanba waxa weeyaanuun laakiin saddexdu waana inta ugu yaroo hal keliya in lagu kaaftoomo maayo saddex goor in laba maydho weeyaanoo saddex goor in la maydho bal wixii intaa ka badan saddexdiiyo taas waa inoo keeni doonaa ee waxay ka dhigaan saddexda mustaxab bay kaba dhigaan haddii uu ku nadiifoobo meydkii uu kuba nadiifoobo bal waxa weeye taas dee waxaa laga dhigayaa un waxa weeyaan taasoo saddexdii dee laguma kordhinayo intaa lagama badinayo haddii laysdhaho malaa waxba harsan markaas baa la kordhinaya shantiiyo laba gaadhsiinaya ee waajibka waxay ka dhigeen mar keliya oo jirka la wada gaadhsiiya bal taasi waa mid arrinka kale jira rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh halkan wuxuu yihi bimaain wa sidr biyo iyo caleengom culimada qaar baa halkan yidhaa dee kol hadii bal iminka qasilkiiyo wixii layskuba daro haddii lafdigana keenayo in dhammaanba qasalaadkii taa lagu wada maydhayo dee waxa weeyaan maydhigan waaba kaasin dee tacabud ama tandiifunbaaba loogaba jeeda iyadaba tacabudkaasoo kaleo biyii iyagoo dee isba bedelo kani uu bedelay kol haddii de way dahirayaan oo ba'si kuma sugno taase laakiin dee taydhahaan waxa weeye halkanoo ay kuba fasiraan oo xadiidka ay kuba fasiraan marka laguba maydhayo taas ee kolley biyaha kaafuurkuu kuba jira ayaa laga dambaysiinayaa unoo bal haddii mar markii ugu horreeye haba noqoto ama marka labaad haba noqotee biyihii lagu maydho oo haddana biyo saafiya marka dambe lagu maydho waana biyaha kaafurta kuba sugan ma imanaysa siday bacdigood yidhaahaan biyaha wax kale lagu daree laga yaabaa lafdigiiba ama midabkoodiiyo wixiiba uu isbedele waa biyo un aan la odhanayn waxay u suubadaan inay wax dahiraan oo dee halkan baan kaba qaadanaynaa taas waaye waayo lafdigu walow ay tahay ku maydha laakiin tii ugu dambaysay kol haddii kaafurba laba raacinayo inma wada keenayo uun in dee biyahaas waxa weeyaan waxaan kale lagu daray tandiifka daraaddeed looguba daray in waxa weeyaan ay yihiin uun biyo dee wax dahiraya haddii aan wax kale oo laga raaciyay iyo waxyaalahaasi aanay jirin oo bal matalan taas bal horta waa saddex kuba maydha xagga bal matalan sida loo maydhay dee kolle waan garanaaba imika waatan inaguba waan isticmaalnaa taas wey arrinkan kale xadiidka kuba sugan ee wajcalna fikaafurin aw shayan min kaafuur horta kaafuurku dee waa shay markaas koley laba yaqaano oo meydkana dee waatanoo qolooyinkan kafantiiyo iibyaabo way raaciyaanba waxaana ay yidhaahaanba xikmadda uu leeyahay marka la eego kaafuurkani kaafuurkani gees raayaxadiisu waabay dee raayaxa ay leeyihin iyagu dee tay kuba tiriyeen raayaxadiisu way fiicantahay bay kaba dhigaan waxaanay leeyihiin hawaamtii oo dee marka la eego haddii malaa'iga xuduurkeedii waxyaalahaas urxun oo meeshii ama raayaxadii meeshii uu yar udgoonaynaya jaanib kalena wuxuu keenayaa bay leeyihiin tajfiif jirhkii uu engejiyey iyo khaasiyo buruudana waa leeyahay oo jirhkiibuu adkaynaya markaasoo waa khaasiyo uu leeyahay wixii hawaamtiiyo waxyaalaha caynkaasana raayaxadiisan iyo waxani way kaba eryayaan oo bal muhimku waxay leeyihiin khawaas buu leeyahay kaba mitay tabriidkaas iyo tajfiifkaas iyo noocan tadyiibka iyo waa khaasiyo laga yaabaa wax kale haddii laisdhaha lagu bedelo udgoon oo kale aanay wada lahayn oo markaa tan waa tan laba raacinayo daahirka xadiidkuna waxa weeye daahirka xadiidkuna waxa weeyaan waa in dee bal matalan biyihii lagu darayo eeg biyihi ayaa lagu darayaa biyihii oo kaafuurkii leh ayaa lagu maydhayaa daahirka xadiidku taas weeye kolleyna waa say malaa caama culimmada intooda badan ay yidhaahaan waanay jirtaa dee barhkood ka dhiga in dee biyi marka lagu wada maydho dabadeeda arrintu ay tahay kafanta uun xanuudkii iyo isagii iyo bal matalan saa jirhkiisii looguba daadinayo taas iyaguna barhkood dee saa xadiidka uba fahmay kuna tegay way jiraane laakiin daahirka xadiidku fil aakhira waa qasilada dambe kaafuur ku dara taas bay ahayd xadiidka inihiisa kalena uu inoo soo socdaa tan kalena dee rasuulka ilaahay maradii jirhkiisa gaadhay weeye uu guntanaa khaasiyo gaaroon dadka kale ay lahayn buu leeyaho barakadiisiiyo taasoo kale ah barako iyo waxba iyo wanaag bay uba tahay oo sidaasaa rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh maradan uu yihi u xidha oo u hoosaysiiyana bal baabu maa yustaxabu an yuqsala witran waxaa kolleyna baabba uba dhigan doonaa ee halkan waxay uguba sugan dee inay bannaantahay haweenaydii nin maradii lagu kafno go-inin xidhanayo ama taasoo kale haddii kafal loogaba dhigo ama maranin dee way bannaan tahay oo waa jaais imaka walow dee tani arrin kale ay wadato barake iyo waxyaale ay wadatay maradan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu caleyh weliba uu ku dhoweeyey un markuu iska soo furay unbaa iyadiina la gaadhsiiyey oo dee waxa weeyaan iyadii ama dee waxa weyaan lagu xidhay oo lagu laabay baabu maa yustaxabu an yuqsala witran baabu bayaani maa kii baabkii caddayntii weeye yustaxabu la sunneeyo ah an yuqsala in la maydho weydka witran tiro dhiman saddex shan bartaas xadaanaa muxamedu qaale xadaanaa cabdulwahaabi athaqafiyu can ayuuba maxamedkan koley maxamed ibnu lmuhana sheekhadiisa ka mid weeye waaba la yidhi maxamed ibnu salaam waynu soo marayo waa laba yidhi bal had maxamed ibnulwelid nin kaloo la yidhaah waa sheekhadiise dad dadkii hiqaadkaa weeye halkan isagoo dee mubhamu inoo yimi xadaanaa cabdulwahaabi athaqafiyu can ayuuba can muxamedin can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat waxay tidhi ummu cadiya dakhala calayna rasuulu llahi sala allahu caleyh wasalam rasuulka ilaahi baa noo soo galay walxal naxnu anagu naqsilu aan maydhanay ibnata wiinantiisii faqaala wuxuu yihi iqsilnahaa maydha alaatan saddex aw khamsan shaki maaha waa litamwiic waa haddii ay u arkaan saddex baa lagu kaaftoomaya hadday u arkaan in loo baahan yahayna shan baa lagaba dhigi aw aktara ama wax ka badan min dalik intaasoo shantii kaba badanoo hadday isidhahaan muli weli maydhid baa loo sii baahan yahay toddobay kaba dhigi dee intaa wax ka badanna maba jirto intaa wax ka badanna lama imanayo oo dee waxa weeyaan toddobadaa wax ka badan iyada toddobadaas wax ka badan lama maydhaye bal haddii a u aragtaan intaa in waxa weeyaan saddex maydha shan maydha haddii ay u arkaanna waa toddoba kolley intaas baana u badan waxbaana inoo iman doona sheekhuna raximah llahu tacaala isagoo alaaan aw hamsa wa sabcan inoo soo naqliyay uu leeyahy riwaayaadka xadiidka kumaan arag sabcan dabadeed iyadoo laga cabiray akara min dalik riwaaye abu daawuud leeyahay mooye saasuu yihi sheekhu waxaan arki doonaa riwaayo matan inooguma suganoo cibaaradaasi ay kuba sugan tahay bal waxa weeye wajcalna yeela fi laakhirati qasrada dambe kaafuran faidaa faraqtuna markaa dhammaysaan faadinani waa intaan kaba soo baxnay falama faraqnaa aadannaahu faalqaa ilayna xeqwahu ama xaqwahu buu noo soo tuuray faqaala ashcirnaha iyaah faqaala ayuubu ayuub baa wuxuu ihi sanadkii hore inuu mawsuul ku yahay moxamed cabdulwahaab can ayuubi waxadaatnii xabsato moxamed ibnu siriin ayaa xadiidka uu kaba maqlay walaashiina way la warisay bal ziyaadaad bay leedahay isagu waxaanu xafidin ama aanu isagu xadiidkan kusoo naqlin bay oo ziyaadada bay kusoo naqlisay waana aad iyo aadna dee macrifooyin bay uba lahayd jaanibkan waana taan leenahay xadiidkan baa asala markaa xafsa xafsa bintu siriin oo haweeney caalimada oo dee kitaabkana ruwaadiisa kaba mida ama kutubta lixdaaba ruwaadeeda kaba mida maha haweeney uun dee saase waa haweeney caalimada ah marka la eego dumarkii taabiciyaadka ahaana dumarkii taabiciyaadkaa hadday noqoto aqoon iyo hadday noqoto zuhdiba waa kuwii uguba mudnaayo bal laba dumara ayay soo qaadaan mid saddexaadna kolkol baa lagu soo daraa oo dumarkii taabiciyaadka ahaa kuwii ugu mudnaayo mid waa iyada suyuudi alfiyadiisa waxaa kuba sugan wabintu siriina wa umu darda khayru nisaa macrifatan wazuda uma jeedo waa dumarkii taabiciinta ujeedaa dumarkii taabiciinta ahaa waxaa ugu khayr badan hadday aqoon noqotay hadday zuhdi noqoto waa xafsa bintu siriin iyo umudarda suqra adigu haweeney kalea jirto isna kitaabkeena kuba badan oo camro bintu cabdiraxmaan la yidhaha marar horena aynu soo araragnay dee inuna dambaysa oo kolley iyaduna aan saa ugaba dhicin oo bal taasba weeye waa dumarkaas dee mudnaa weeye haddaba haweeneednu maqaamkaa sare ayay joogtaan bimili xadiidi muxamedin xadiidkii walaalkeed ii sheegay mid laba mida ayay igu warantay laakiin maxay la dheerayd wa kaana fii xadiidi xafsata waxaa kuba sugnaa iqsilnahaa witran dee sala witri maydha oo ujeedadu haween waa dee inantii ay maydhayeen tiro dhiman waa mid keliga laguma gaabsanayo waa dee saddex iyo wax ka badan wa kaana fiihi waxaa kuba sugnaa alaaan aw hamsan aw sabcan halkaa aw hamsan aw aktara min dalika riwaayadiisa ahayd waa agarkiibaa tan noqonaye saddex haddii la ysidhaaho waxa weeyaan waa loo baahan yahay afar lagama dhigaye waa shan baa lagama dhigi haddii la ysidhaaho waa loo baahan yahay wuxuuna calaa sabiili tashahi maaha israaf inuu noqdo maaha bal dee biyaha badan ee lagu wadaa waxa laga yaabaa meydkiiba inay kolkol dee jirkiisiiyo waxyaalo ay wax ku keenaan be waa haddii la ysidhaaho loo baahdo uun aw sabcan wa kaana fiihi xadiidka xabsa waxaa kuba sugnaa annahu qaala inuu yidhi ibda'na bilaaba bimayaaminiha waa dhinacyadeeda midig kuba bilaaba wa mawaadic lwuduu'i minha meelaha weysada ee iyada jirkeeda kaba midana maydhiga kuba horraysiiya baabuu taa u dhigan doonaa wa kaana fiihi waxaa kuba sugnaa waa riwaayada umcadaya waa waxay la dheertay walaalkeed maxamed ana umacadiyata qaalat inay tidhi umashadnaahaa ay umashadnaa shacara ra'siha weeye waxaan feedhnay timihii madaxeedaan feedhnay oo alaaata quruunin fajacalnaaha alaaata quruunin waxaan ama jacalnaahu alaaata quruun saddex qarni ayaan kaba yeelay macnaha sajadu iyadiibay timihii bay isku xidheenba ee maaha inay wada tidceen oo taas adigu way isku xidheen oo saddex qayboodoo intii fooduna qayb bay noqotay labada dhinacna qaybay noqdeen markay saa intay maydheen horta ay nadiifiyeen ay saa isugu geeyeen ayay xaggeeda dambe saa ay uga laalaadiyeen waayo baabbay taa u soo dhigan doonaa taasna baabbaa inoogu dhigan doonaa xadiidkunbuu abwaabtaa kala duwan u dhigan doonaa bal uu inoo soconaya baabun yubda-u waxaa lagu bilaabayaa marka la maydhayo bimayaamin ilmayiti meydka dhinacyadiisa midig oo ujeeddadu cinda qasrihi weeye meydka markaa la maydhayo waa dhinaciisa midig ayaa lagu bilaabayaa xadaanaa caliy bnu cabdillaahi qaala xadaanaa ismaaciil bnu ibraahim waa ina colaye qaala xadaanaa khaalidun waa alxadaa can xafsa binti siriina can ummi xadiyata radia allahu canha qaalat qaala rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam fii qasri ibnati rasuulka ilaahi wuxuu ihi inantiisa maydhitaankeedii dee markaan maydhinay isagoo annaga nala hadlaya ibda'na waxaa ku bilowdaan bimayaaminiha midigyadeeda iyo wa mawaadici lwuduu'i weysada meelaheedii iyo xubnaheedii minha iyada kaba mid ahaa taa kuba bilaaba oo dee isma diidayaanoo ee midigyadii iyo dhinacyadii meelihii weysadee barhkood baa kaba dhiga qaslada aan weyse ku xidhin oo qaslada hore aan ahayna dhinacyada iyo qaarka midigiyo dee baa la horraysiinaya laakiin taa iyadu weysada laba xidhiidhaysoo kale ama ta hore oo kale dee horta xubnihii weysada ayaaba la maydhaya kolley baabna waa u dhigan doonaa dambuu inooguba dhigan doonaaye waxa weeyaanuun in bal dhinacyadeeda midig waxba dee ismay iyo dee xaggaada iyo meelihii weysada taa horraysiiya marka u maydhasaan taas buuri rasuulka ilaahi salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaanu barhkood kaba soo naqlaya waa ibnulmunayar xikmadda kuba sugan weysadu waqtigan dee ruuxii mu'minka ahaabaybay simaadkiisiiyo calaamaadkiisii kaba mid ahaydba ee markaa iyadii baa loo cusboonaysiinayaayo bal maalan taas bay tahay bal adigu dee wax laba imanayo waaba kan baab kale baabu mawaadici lwuduu'i min almayiti ay baabulbadaa'ati bimawaadici lwuduu'i min almayiti waa bilowgii laguma bilaabayay meelaha weysada ee meydka dee xubnihiisii kaba mid ahaa taas buu baabkeediya hataa xadiidkuna waa xadiidkunbaa inoo socdaa intuba taraajimtani waa fiqigii xadiidka un si aan sheegayno xadaanaa yaxya bnu muusa qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can khaalidin alxadaai khaalid alxadaa markii dhaweyd waa kii inooguba jire ismaaciil ibnu ibraahim baa riwaayadii hore ka warinayay iminkan sufyaan athawri baa kaba warinaya can xafsa binti siriina can ummi cadiyata radia allahu canha qaalat anaha qaalat lamaa hasalnaa markaanu maydhnay ibnata nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay inantiisaan bilowna weeye maydhigeedii gudagallay maha markay dhammeeyeene ayuu qaala lanaa rasuulka ilaahay nagu yidhi walxal naxnu anagu naqsiluhu aan maydhayno ibda-uu waxa ku bilowdaan waa kolaysan dee nusqooyinka qaarkood dhacday intooda badan kushmiyahani waxaa kuma sugnayd ibda'na dee markay dumarna la hadlaya ay tahayna waa luqadii dee shahiirka ahayd ama dee tii dhoweydba ibda'ne bimayaamidiha midigyadeeda kuba bilaaba iyo wa mawaadiclwuduu'i weysada meelaheedii kuba bilaaba taas buu yihi iyada kaba mid aha bal markaa xadiidka ta iyada inooguba sugan xaggan weysada in dee loo weysaynayo meydkii waa maydhiga hortii taas baaba inooguma sugan bal haddaba isticmaal weysadaa loo weyseynaya waa istixbaabunoo dee haddii maydhigiisi laguma bilaabo maydhigi waa ansaxayaa dee waajib iyo laasimaba noqonayso ee markaa loo weyseeyo maain ee xubnihii weysada laba maydho hadhow acdaadaas maydhigii miyaa lasoo celinayaa mise tan baa laguma kaaftoomayaa xubnaha dee tashriif ahaano xubnihii kale kaba mudan yihiin oo meelihii la maydhi jiray weysadee laguma bilaabayoo kolley waxay dee raajax yeelaanba oo bal matalan taas ay raajax yeelayaanba waxa weeyaanu dee in lama soo celinayo laguma maydhayo taasba oo marka dambe jirkii waa loo wada maydhaya tan ha looba horreysiiyo bal waxa weeyaan intan ah albada-atu bilmaaya min mawaadic lwuduuna xadiidka riwaayada maxamed lama socotay waa riwaayada xafsa baabon kolley kafantu halkeedii way kuma dambaysaaye xadiidkan buu dee wax kafani kuma sugnaydoo tii buu soo dhigtee haltu kafanu miyaa la kafnayaa almaratu haweenaydii fii saari rajuli ninkuu maradii guntanaa haweeney miyaa lagu kafnayaa n arrintani khaas ma noqonaysa rasuulka ilaahay nintiisu khaas kumaya walow maradan iyadu maro gaara ay ahayd oo barako gaara ay lahayd marka wuxuu yihi miyaa la kafnayaa istifaan buu soo dhigtay kolley horena waxaynu u soo marray markuu istifaamtaa dhigtoo kale waa marka ixtimaal meeshii kuba sugan yahay xukunku san uu noqon karaa dee wax kalena waaba la odhan karaa arrin kalea jirtoo rasuulka ilaahay bay tani ku khaas ahaydoo dee macnahan isaga kuba sugnaa maradiisana ee barakadiiyo taasa oon marooyinkii kale kuba sugnayn ayaaba xukumkii kaba duwi karaa ayaaba la odhan karaa waa taasoo waa ikhtisaas ee laakiin kolley si adharka ay xoog yeelaanna waa inay bannaan tahay un barhkoodna itifaaq baabay soo naqliyeen ay jaa-istay bannaan tahay xadaثna cbdالرحman بn xamadi qal akhbarana بn cawni can muxamadi can umi cadiyata qaalat twufiyat bint الnabiyi slى اllah عalيه wasalam faqaala rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi lana iqsilnaha ثalaaثa aw khamsa aw akara min dalika in ra'aytuna faida faraqtuna marka aad dhamaysaan iyada aad dhammaysaan dee maydhigiiyo waxyaalahaas faadinanii falama faraqna adanaahu fanaزca min xiqwihi waa izaarahu aggii imika xiqwii marka hore izaarkan kuba fasirnay xuquna waa taan yihi waa halkaa lagama guntado macnaa waa guntigiisii xuqigiisiibu wuxuu kasoo saaray kasoo siibay kasoo bixiyey izaarahu hoos guntigiisi maradii uu guntanaayo wa qaala wuxuu yihi ashcirnaha iyaah baabun yujcalu lkafuur fi laakhirati wallah subxana wa tacala